suldaan xasan cali agaasinka geedi socodka doorashooyinka iyo arrimaha xisbiyada dowlada deegaanka soomaalida oo shir jira ay ku qabtay magaalada jigjiga ugana jawaabayay eedeymo uga imanayay axsaabta mucaaradka ee ka jira deegaanka soomaalida kuwaasoo ku aadanaa inay doorashadu tahay mid dhinac ka raran islamarkaana kaarashi codbixinta la boobayo ayaa sheegay inay jiraan dulduluulooyinna ay kasoo cawdeen axsaabta mucaaradka isagoo uga warbixiyey warbaahinta waxyaabaha ka jira dhaliisha loo soo jeediyey isagoo xusay inay jiraan eedeymaha loo soo jeediyey qaybo ka mid a islamarkaana guddiga doorashooyinka ee heer deegaan aanu ahayn mid u madax bannaan shaqadiisa waa sida uu hadalkuu dhigay waxaan si degdega ku tegay kormeer goobihii ay ka cawdeen musharaxiinta madaxa bannaan iyo xisbiyada mucaaradku ee afarta qabalee ku yaalay cabashada ku saabsan dhinaca goob doorashooyinka la bedelay qolyaha cawdayna waxay ku cawdeen goob doorashooyinkaas sanaaduuqdeeda meel kale la geeyey taas marka waxaan caddaynaya sanaaduuqdeena meel kale la geynin waxa weyn ay jiraan zoonashana lagu bedelay goobo ka habboonna weliba anugu aan kusoo arkay saaka oo qodob qodobka ku saabsan maamulku inay maxay ku hayaan kormeer joogto ah dee kolley anigu ma arag wixii aan arkay unbaana ka hadli karaa marka laga reebo qabalayga sagaalaad oo doorashadu markii ay diiwaangelintu socotay saddex maalmood anigoo anigoo kormeer iskaya u socda aan ku arkay laba xubnood oo aan maamul ahayn laakiin aan ku tuhmay inay ka socdaan maamulka oo diiwaangelin ku samaynayay dadka kaarka soo qaatay ka samaynayay meel ka mid a qabalayga dhexdiisa ah automaatikale ciidankii baan amar siiyey meesha joogay waan qaaday gaadhigaygaan ku qaaday waxaan ku xidhay xabsiga ku yaalla maamulka magaalada jigjiga ee loo yaqaana habaana baadhis baa ku socota waxaan farnay inay baadhistaas si qoto dheer u sameeyaan cidda soo dirsatay iyo sababta ay diiwaangelinta u samaynayeen la baadho xogteedana si rasmiya lanoo soo siiyo marka xogta ayna soo siiyaan baadhistaas ay dhammaystirantana maxkamad inaan geyno way qorshaayo shalayna waan sheegay boordiga hortiisaan ka sheegay xafiiskan deegaanka soomaalidu awood buuxda oo uu ku xallin karo dhibaatooyinka deegaanka ka jira buu lahaa waxaan laga wareeg wareegeysanayna maaha waa wax cad waxaa wiiqay boordiga shanta xubnood ee u sarreeya ay laba kamidii shalay nala joogeen sababta u wiiqeen doorashada ka dhacday ismaamullada ka jira dalka ethoobiya ayaanan weli ka dhicin deegaanka soomaalida iyo sidoo kale deegaano kale oo ay ka mid tahay waqooyiga dalka ee maamulka tigreega aakhirka bisha sebtembar ee aynu ku jirno ayaa lagu wadaa inay doorashada golaha baarlamaanka ka dhacda deegaanka soomaalida siyaad bashiir xuseen isiyaad hersaneed cad star f m jigjiga